duur wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhowaada warka duhur ee idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jubbaland oo maanta golaha wakiilada jubbaland horgeysay ansixinta miisaaniyadda dowladda ee laba kun afar iyo labaatan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka jubbaland oo kormeeray maxkamadda sare ee jubbaland qaramada midoobey oo sheegtay in kun laba boqol siddeetan iyo sagaal rayid ah sanadkan lagu dilay rabshadaha ka jira soomaaliya dowlad waa daadad ah kusoo rogmaday magaalada beledweyne oo sababay in laga barakaco xaafado ka tirsan magaaladaasi maxkamadda ciidamada qaybta koonfur galbeed oo xukun dil ah ku fulisay xubno horay dilal u geystay akhbaaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah shir looga arrisanayo xaaladda gaza oo maanta ka dhacaya masar
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka oktoobar sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur waaweyne haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan duhurnimadanna waxaa idiin warramaya anigoo cabdilmajiid cabbaas aadan guddiga joogtada ee golaha wakiilada jubbaland ayaa maanta fadhi yeeshay ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka taas oo dhan afartan iyo sagaal milyan shan boqol toddobaatan iyo siddeed kun oo dollarka maraykanka iyo shan boqol waa sagaal boqol konton iyo saddex dhibic siddeetan iyo kow dollar kulanka oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan waxaa goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee jubbaland aadan khaliif iyo mudanayaasha qaybta ka ah guddiga joogtada ee maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee laba kun afar iyo labaatan wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jubbaland mudane axmed cabdirasaaq maxamed handal wasiir ku-xigeenka wasaaradda mahad sheekh cabdi ayaa kulanka goobjoog ahaa isla markaana soo gudbiyey miisaaniyadda maanta la ansixiyey waxaana toddobaadkii tegay ee golaha wasiirada jubbaland ay soo meelmariyeen miisaaniyaddaas marka loo eego miisaaniyadda waxaa jirta koror dhinaca dhaqaalaha taas oo xilligan wasaaradda maaliyadda ee muddo badan ay markaasi ay waday howlo lagu horumarinayo dhaqaalaha jubbaland wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee jubbaland ayaa maanta kormeeray maxkamadda sare ee jubbaland maxamuud cali xasan caddow ha inoo faahfaahiyo
wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac uu wehliyey agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi cabdulqaadir qaanuuni ayaa maanta kormeer ku tegay xarunta maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland doctor cabdishakuur maxamed rashiid kormeerka wasiirka ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa u guurgelidda habsami u socodka shaqada maxkamadda sare ee dowladda jubbaland waxa uuna kormeeray qeybaha kala duwan ee maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdishakuur maxamed rashiid oo xafiiskiisa kusoo dhoweeyey wasiirka iyo agaasimaha ayaa waxa uu ugu warbixiyey shaqada ay maxkamadda sare ee jubbaland u hayso bulshada waxa uuna xusay in ay dhiirigelin u tahay booqashada wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maanta uu ku tegay maxkamadda sare ina way noo tahay golaha garsoorka maanta wasiirka cadaaladda inuu dhex fadhiyo oo noo yimid arrintaas horta aada iyo aad bay sharaf noogu tahay waxaana dareemaynaa dee dad shaqa idinka wada dhaxayso bahda cadaaladaan wada nahay shaqo joogto ah oo yaa inaga dhaxaysa inkastoo exactiveka aad tihiin oo fulinta aad tihiin laakiin haddana hay-aduhu way iskale xigaan oo baar qaar baa isku bah ah marka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka oo xeer ilaalintu haddii waa bahdi cadaaladdo aad baana tixgelintaa iyo muxuu aha ziyaarada aad noogu timidna waxaan is leeyahay aada iyo aad bay u mudan tahay inaad aadna dhiirigelisaanna annaguna aan aada iyo aad baan ugu faraxsannahay marka saacadda wasiir soo dhowaada shaqaale ayay muxuu ahaa garsoorka heerarkoodii kala duwanaa maxkamadda darajada koowaad midii rafcaanka ee gobolka jubbada hoose iyo maxkamadii sare xeer ilaalintii staafkii kaleete ee garsoorka xaruntiisii marka aad iyo aad bay sharaf noogu tahay waanan ku faraxsan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa bogaadiyey shaqada muhiimka ah ay maxkamadda sare ee dowladda jubbaland ay hayso waxuuna ku booriyey howlwadeennada inay sii laba jibaaraan shaqada ay u hayaan bulshaweynta reer jubbaland annagoo ka soconna hay-adda fulinta wasaaradda cadaaladda saad ogtihiinba iyo hay-adda garsoorka wada shaqayn baa ka dhexaysa isku shaqo weeye marka waxaan maanta u nimid isbarasho inaan hay-adda mataqaanaa aan baranno madaxdeeda iyo qaabkay u shaqayso aanan ka ballanno qaabkii loo wada shaqayn lahaa si ummadda shaqo fiican loogu qabto marka kulanka
codkaasi aad maqasheenna waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland oo maanta kormeeray maxkamadda sare ee jubbaland markana haddii aynu eegno ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya katrina liange oo hadal ah kooban ka jeedisay magaalada new york ayaa sheegtay in dalka uu ku jiro marxalad xasaasi ahi ergeyga qaramada midoobey waxa ay markaasi sheegtay in ololihii militariga ee ka dhanka ahaa kooxaha argagixisada ee ka socday bartamaha soomaaliya inuu ku yimid dib u dhac inkastoo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maleeshiya beeleedyo markii hore u suura gashay inay markaasi dib u qabsadaan dhul muhiim ah ergeyga waxa ay sidoo kale markaa ka hadashay xaaladda bini'aadanimo ee dalka iyada oo ku tilmaamtay mid aad markaasi looga walacsan yahay iyada oo ku dhowaad afar milyan oo qof ay soo food saartay goojo waa gaajo aan idhaahday halka hal dhibic laba milyan oo qofna ay ku barakaceen ergeyga gaarka ayaa sidoo kale markaasi xusay horumarka laga gaaray dadaalada markaasi soomaaliya ay ku doonayso in bisha diseembar ay ku gaarto qorshaha deencafinta iyadoo xustay ansixinta hindis sharciyeedka hanti dhowrka ee qaranka arrintaasi ku aadan roob xoogan ayaa xalay ka da-ay gudaha iyo daafaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana sababay in guryahoodu ay markaa ka barakacaan qoysas fara badan oo deganaa xaafadaha kooshin iyo weliba xaawataako roobka ayaa socday ku dhowaad lix saacadood oo xidhiira waxaana markaasi ka dhashay daadad xoogan oo soo rogmaday xaafadaha kooshin iyo weliba xaawataako ee magaalada beledweyne dadka degan xaafadda kooshin iyo xaawataako gaar ahaan waa laamaha ee kutiimbo iyo weliba dhagax jibis ayaa xalay asaqdii dhexe mar qura ah ku soo toosay guryaha oo ay markaasi ku dhex eegagaan biyo aad u fara badan waxaana dadkaasi gurmad biyaha looga sameyta bixiye u sameeyey dhallinyarada magaalada beledweyne xaaladda ayaa waxa ay markaasi sii adkaatay markii daadadka soo rogmaday roobka ay waaweyn meele ay ka galaan webiga maadaama kanaalka biyo xireenka keligii dhagax jebisahay markaa loogu talagalay biyaha daadadka ka soo rogmaday in ay webiga markaa ee ku xareeyaan uu ahaa mid xirnaa ha yeeshee wakhti dambe daadka dadku ay barakiciyeen lagu guulaystay in la furo iridaha kanaalka ee dhagax jibis xuseen cali macalin iimaan guray oo ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed iyo cabdiwaaxid cali sheekh aadan oo ka tirsan militariga iyo cabdulaahi ibraahim yarow borow oo booliiska koonfur galbeed ka tirsan ayaa saaka baydhabo dusheeda loogu oofiyey dembiyo dhiigdaadin ah oo horay ay u galeen xuseen cali macalin iimaan guray iyo cabdiwaaxid cali sheekh aadan oo ka tirsan militariga ayaa beerta qurunjiis oo markaa deegaan dhulbeereed ahi oo baydhabo ku taalla ku dhex dilay marxuum muxiyadiin maxamed cabdiraxmaan juun siddeed iyo tobanka sanadkii laba kun siddeed iyo tobanka halka cabdulaahi uu dilay isgoowe maxamed aadan juun oo saddexdii saddexdeedii sanadkan waa juun saddexdeedii sanadkan marxuumka ayaa ahaa farmashiiste isku diyaarinayay guri gal laakiin uu dhintay kadoodidda xabad kor loogu riday halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka jubbaland akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda balse markan xubinta cayaaraha ee warka duhur iyo cabdirasaaq ha inoo soo koobo aad baad umahadsan tahay fantastic dur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duur ee raadiyaha kiisimayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada horyaalka premier leaga ee galabta la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa galabta la ciyaareysa kooxda kubadda cagta everton kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga sidoo kale kooxda ee brentford iyo weliba borle ayaa galabta wada ciyaaraya manchester city iyo brighton ayaa wada dheelaya newcastle united iyo crystal palace galabta ayaa wada ciyaarayaan chelsea iyo arsenalna caawa hal toddobada fiidnimo qadar soddon daqiiqo ayay wada dheelayaan sheffield united iyo weliba manchester united ayaa caawa tobanka fiidnimo wada dhelaya dhammaan kulamada galabta shanta galabnimo xilliga geeska africa ayay ciyaarahaasi bilaabanayaan marka laga reebo liverpool iyo everton oo sideedii waa labada duhurnimo qadar soddon daqiiqo wada dhelaya aan dib idinku celiyo fantaasigi qabaa warka ka dhiman
cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay inoo soo koobayo xubinta cayaaraha ee warka duhur markana akhbaaraadka dibadda haddii aynu eegno magaalada qaahira ee xarunta jaamacadda carabta ee waddanka masar waxaa ka furmaya kulan loogu magacdaray shirkadda waa waa shirka nabadda ee qaahira isdhinacyada markaasi lagu casuumay ay ugu doodaan xaaladda ka taagan magaalada ghaza shirkan waxaa guddoominaya madaxweynaha masar cabdulfatax al siisi oo warbixin guudsiinaya ka qaybgalayaasha maadaama dalkiisa uu markhaati ka taagan yahay waxa uu markaasi ka dhacay deegaanada ay duqaynta arxandarrada ka geysatay israa'iil waxaana lagu casuumay kow iyo soddon waddan iyo soddon urur caalami ah waa saddex urur caalami anyarade oo lagu sii daray xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres waxaana ka horreeyay kulan amniga ku saabsan oo horraanta fadhiga ay ka qayb qaadanayaan madaxweyne ziisi saraakiisha kulankan waxaa diradda lagu saarayaa sidii looga hortegi lahaa qulqulatooyinka ka jira gaza iyo deegaanada kale warkii duhur aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland duhurnimada waa nagaynta akhyaaraytan iyo kulan dambe nabadgelyo